maadaamaan madaxweynaha madaxweynaha aan uwan yahay hadduu wasaaro uu soo xushay asagana sidoo kale waxaa laga filayaa inay wax sanuun ka soo
waa tahay waa nin dhalinyaro ah inta badanna waa hadal hayaa oo baraha bulshada ku kulanto aad baa looga hadalhayaa maxaa waxqabada uu la imaan doono baa laisdhihi karaa ha uga horeeyaan dhinaca golaha wasiirada
may waxqabadkiisa kolley waxaa la rajeynayaa in uusan ka niidan doonin ama ka maan doonin siyaasiyaasha hore ninkan waa nin siyaasada ku cusub laakiin dhinaca kale dalka waayo arag u ah dadkan oo kala garanayo yaqaanana hawsha sida markaan taariknolojiyadka sibicisa akrinay yaqaano hawsha maxaan ku dhahaa maamulka yaqaano marka hadduu ninkii maamul yaqaano madaxweynahuna uu yihi waxaan ku xushay inuu ila fuliyo arrimahan waan aaminsanahay marka waxaan filaynaa waxaan u rajeynaynaa in waxsan ka soo baxaan diala
waa tahay ma noqon doonaan golaha wasiirada soo socda uu magacaabi doono golaha wasiir oo dhalinyaro u badan maadaama isagu dhalinyaro u yahay arrintaas waa midda la filayo weeyo lama filayo inay rag siyaasiyiin oo badan oo hora loo yaqaan ay kusoo noqon doonaan waxaa la filayaa tiim cusub oo dhalinyaro ah oo ay isku fikrad yihiin in uu soo magacaabi doonaan rajeynaya waa tahay shacabka muqdisho markaad fiiriso oo indha indhayso bal siday u arkaan magacaabista ra wasaaraha aada iyo aad waxaa loo arkaa nin dhexdhexaad ah oo dhinacna jirin reer xamarna ah marka dadku si degan bay usoo dhaweeyeen si degan bay usoo dhaweeyeen
waayahay maxaa laga filan karaa baa laisdhigi karaa haddii lama uu magacaabo golaha wasiirada oo tallaabada ugu horeysa ay qaadi doonaan isaga iyo wasiiradiisa
ballantii ay qaadeen oo ahayd un amniga iyo ammaanada inay ilaalin doonaan dadka iyo maxaanku dhahaa wixii gargaar u baahanay ay horumarin doonaan arrintaas baa laga filayaaba wixii kaloo ay la soo baxaan waa arki doonaan waa tahay waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo madaxweynaha markuu magacaabeyba wuxuu u duulay sacuudi carabiya soo la isma dhigi karo madaxweyneha laftirkiisa tallaabo ku dagasho mudan oo ummadda soomaaliyeed ugu duceynayuu qaaday
aada iyo aad arrintaas de waxay ahayd arrin maalintii la magacaabay uu martiqaad ka helay maxaan ku dhahaa dawladda boqortooyada martiqaad uu ka helay shirka islaamka inuu ka qayb geliyaa noola sheegay marka waana inshaaro fiican markii meelihii kaleo la arki jira wasaarayaasha kale markii madaxweynayaasha kale markii la magacaabo meelo kale ay jireen laakiin inuu hadda inta ku horeeyo maka iyo madiina inta ku horeeyo soo duceeyo waa arrin aad iyo aad inshaaro fiican wey
soo laisma dhigi karo madaxdii hore taas kaga bedelan yahay
aad buu oga bedelaya arrintaas arrimihii hore aad iyo aad buu oga bedelaya arrintaas waa tahay ugu dambeyn maxaad baaqa ujeedinaysaa shacabka soomaaliyeed iyo xukuumadda federaalka soomaaliya
shacabka soomaaliyeed waxaan ujeedinayaa in ay mataqaanaa sida ay u taageereen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisana u taageeraan qalbigoodii wanaagsanaa ay ku qaabileen ayna dib u soo noqon ayna wada shaqayn fiican sameeyaan indhahoodana ay si fiican u eegaan maxaan ku dhahaa sidka xun oo dhan ay ka fiiqaan wanaagana ay ka shaqeeyaan midnimadana ay ku dadaalaan midnimadii u soo noqotay oo qalbi ahaan iyo afal usoo noqotay inay ku dadaalaan iscafiyaan ayaan ayaan mataqaanaa yaan yaan yaan ka codsanayaa una rajeynaya insha allahu tacaala aad baad umahadsan tahay aad baa umahadsan waxaan ka baryaynaa abaarta iyo dhibaatada ilahay oo naga dulqaado abaarta iyo dhibaatada ilahay naga insha allahu tacaala khayr iyo waa khayr nabadna noogu bedelo insha allahu tacaala